Weaver.
And I'm Dan Friedel.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa sabti bisha juun ee sanadka labada kun iyo afar labaatankana waa shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogeena v o a somaali dotcom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada ha aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida waraysi ku saabsan malaayiin muslimiina oo maanta taagan banka carafo magaalada makah ee boqortooyada sacuudiga iyagoo gudanaya rugniga ugu muhiimsan ee xajka
waa maalin allah subxaana wa tacaala uu samada koowaad imaanayo eeaddoommadiisana ducada uu ka ajiibayo sida culimmadu ee xadiidtu aynoo sheegeen waa maalin runtii qiimo leh waa maalin qof kasta oo xaaji ah uu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaayo weydiisanayo wax walba oo adduunyo iyo aakhiro oo uu ka rabo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan diyaargarowga ciidda oo ka socda magaalooyin dhowr ah oo ku yaala soomaaliya iyo geeska afrikaba barnaamijkii martida caweyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha ukrain valadimir salanski ayaa sabtidii waxa uu saadaaliyey maanta ah taariikhda la sameynayo shirka dalka switzerland ka furmay oo ay swiisku martigelinayaan kaasoo ujeedkiisu uu yahay in lagu dejiyo qariidada ugu horeysa ee nabadda ukrain inkastoo dadka quburada ah iyo dadka kasoo horjeeda kulankani ay leeyihiin nuxur yar ama horumar aan weyneyn ayaa laga filan karaa iyagoo sababtana ku sheegay in ruushka uu madasha ka maqan yahay madaxweynayaasha ecuador ivory coast kenya iyo soomaaliya ayaa ku biiray daraasiin madax iyo dowlado reer galbeed ah iyo madax kale oo erga sarag ah oo ka qayb galaya kulankan iyagoo rajeynaya in ruushka dagaalka ku haya ukrain uu kusoo biiri doono maalin uun shirka hadal kooban oo uu siiyey suxufiyiinta oo iyadoo ay weheliso madaxweynaha switzerland viola amhert salanski wuxuu mar horeba guul ku tilmaamay qabsoomidda iyo isku imaatinka madaxda kala duwan ee caalamka ee kulankan ballaaran isagoo yidhi waxaan ku guulaysanay inaan dib ugu soo celino adduunka fikradda ah in dadaalada wadajirka ah ay joojin karaan dagaalka ayna abuuraan nabad cadaalad ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa iyaduna gaartay goobta kulanka shiinaha oo taageero ruushka ayaa ku biiray dalal badan oo shirka fadhiya kuwaasoo intooda badan qaba inay jiraan arrimo ka sii daran ama ka muhiimsan marka la eego colaada ugu dhiigbaxa badnayd ee ka dhacda yurub tanfog tan iyo dagaalkii labaad ee adduunyada bejiin waxay sheegtay in geedi socod kasta oo nabadeed uu u baahan yahay in uu ka qaybgalo ruushka iyo weliba yukrain oo wada jira islamarkaana ay soo bandhigaan fikradaha nabadda iiraan iyo sweden ayaa maanta ku heshiiyey maxaabiis isdhaafsi si ay u sii daayaan xamid nuure oo sweden ay ku heshay dembiye dagaal oo ka dhacay iiraan sanadkii iyadoo lagu bedelanayo laba nin oo dahraan ay haysatay iiraan ayaa sii daysay johan faladeros oo swidish ah lana shaqaynaya midooda yurub iyo sidoo kale nin magaciisa uu ku sheegay ra-iisul wasaaraha sweden olf christerson saciid casiisi waxay hadda soo saaran yihiin diyaarad ku soo jeeda sweden waxayna dhowaan dib ula midoobi doonaan qoysaskooda ayuu yiri ra-iisul wasaaraha sweden camaan ayaa dhexdhexaadisay isdhaafsigaasi sida ay sheegto wakaalada wararka ee dowladda camaan telefishinka dowladda iiraan ayaa isna sheegay in nuuri mar hore lasii daayay oo uu dib ugu laaban doono dahraan sanadkii labadii maxkamadda degmada stockholm ayaa nuuri ku xukuntay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey doorkii uu ku lahaa xukunadii dilka ahaa waxayna u aqoonsatay nuuri inuu yahay kaaliye ku-xigeenka dacwad oogaha xabsiga lagu magacaabo gohardasht ee ka baxsan magaalada karaj ee iiraan israa'iil ayaa duqaymo ka geysata kaza maanta oo sabti ah sida ay sheegeen goobjoogayaal iyadoo dagaalka dib usoo uu u soo nooleeyey xiisadda xadka ee lebnaan iyo yemen ka jirta bishii sagaalaad ee dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka xamaas ee falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'el ayaa hay-adda difaaca madaniga ee magaalada kaza ee waqooyiga dhulkaasi waxay sheegtay in toban meyd ah laga soo saaray burburka saddex guri oo kala duwan oo ay duqeeyeen israa'iiliyiintu rafax oo ku taalla koonfurta fog ee kaza ee u dhow masar goobjoogayaal ayaa soo sheegaya in iskahorimaad uu ku dhex maray kooxo markaasi ka tirsan xamaas iyo ciidamada israa'el galbeedka magaalada iyadoo madaafiic loo adeegsaday xero qaxooti oo ku taalla bartamaha magaalada qaramada midoobey waxay sheegtay in ilaa iyo hal milyan oo qof ay ka barakaceen rafax tan iyo horaantii bishii mey markaasoo israa'el ay bilowday howlgallada dhulka oo ay ku baacsanayso kooxda xamaas waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe iyadoo dagaalyahanada xisbullah ee fadhigoodu yahay lebnaan oo taageero ka hela iiraan iyo xamaas ay bilaabeen markaasi in ay gantaalo fara badan iyo weliba diyaarado aan duuliyo lahayn ay ku bartilmaameedsadaan goobo markaasi ciidamada israa'el fariisimo oo dalkaasi ku yaala meydadka afartan iyo shan hindi ah oo ku dhintay dab ka kacay dhismo ay ku noolaayeen shaqaale oo ku yaala dalka kuweyt ayaa loo duuliyey hindiya iyadoo qaraabada iyo quburo iyo weliba dadka dhintaba ay ku boorinayaan in markaasi ay wax badan ay ka qabato kuweyt nolosha dadka ka shaqeeya dalkaasi koronto ayaa loo badinayaa inay sababtay dabka arbacadii ka dhacay ama ka kacay dhismaha guryaha lagu magacaabo mangaaf oo ah magaalo xeebeed ku taalla koonfurta caasimada kuweyt shaqaalaha hindida ayaa ka mid ah afartan iyo sagaal qof oo dhintay soddon iyo saddex kalena waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ku yaala dalkaasi halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington in ka badan hal milyan oo qof oo muslimiin ka kala yimid caalamka ayaa maanta taagan buurta carafa iyadoo ay tahay maalintii ugu muhiimsanayd ee xajka muslimiintan ayaa waxaa ku jira kumanaan soomaali ah oo ka kala tegay soomaaliya jabuuti kenya ethoobiya iyo dhammaan qaaradaha caalamka si ay u gutaan waajibaadka xajka haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wareystay maxamed bashiir cismaan maxamed midnimo oo ka mid a xujayda sanadkan ku sugan banka carafa
maxamed aad baa umahadsan tahay marka hore horta allah subxaana watacaala ayaan kaga mahad celinaynaa oo na soo haleeshiiyey nagana middhigay inaan ka mid noqonno xujayda sanadkan xajinaysa ku sugan magaalada maka gaar ahaan carafa buurta carafa maanta oo xajka uu bilowmay oo ah maalintii sagaalaad maalinta carafo ee xajka ugu muhiimsan amaba sidii xadiidka nebiga sal lla alay slam uu ahaa alxaju yowmu carafa soomaali badan oo ka kala timid soomaaliya goboladeeda kala duwan iyo kuwo badan oo qurbaha ka yimid ayaa runtii sanadkan xujayada xajinaysa ka mid ah tirada dowladda soomaaliya loo qoondeeyey sanadkan wuxuu ahaa ku dhowaad koo iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaji halka tirada guud ee dalka sacuudiya carabiga sida wasaaraddiisa xajka ay dhowaan sheegeen milyan iyo sideed boqol iyo soddon iyo saddex kun oo qof ay soo xajiyeen sanadkan ama dadka xajinaya ay yihiin maanta buurta carafa taagan marka dareenkaaga gaar ahaan adiga maadaama aad xujayda sanadkan ka mid tahay dareenka maalintan ee weyn ee malaayiintaasi qof ay buurta carafa taagan yihiin
xaqiiqatan dareenkayga wuxuu la mid yahay dhammaan qof kasta oo ku tamaninaya ama ku rajo weyn maalin uun inuu soo booqdo ama ilaahay waafajiyo inuu xajiyo ee uu yimaado carafa ama uu soo haleeshiiyo maalinta sagaalaad maalinta carafo ee xajka ee qiimahar iyo qaayaha leh waa maalin allah subxaana wa tacaala uu samada koowaad imaanayo addoommadiisana ducada uu ka ajiibayo sida culimmadu xadiidtu ay noo sheegeen waa maalin runtii qiimo leh waa maalin qof kasta oo xaaji ah uu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayo weydiisanayo wax walba oo adduunyo iyo aakhiro oo uu ka rabo oo markaa ku taagnaa waa maalin qofka muslimka ah addoonnimadiisii dhabta ahayd n subxa ilaahi subxaana watacaala e, uu tijaabinayo oo maaragtay n dabcan asagina uu arkayo maadaama uu qayb ka yahay malaayiin badan oo muslimiin ah oo daafaha Mhm.
dunida ka kala yihin E, sida ilaahayba qur-aankiisa uu ku yidhi yaatuuna min kulli fajin camiiq Eh, waa tahay eh, inta badan eh, ma- ayaamaha maalmaha xajka sida maalinta carafo oo kale dhacdooyin badan baa lasoo sheegaa oo dadka qaar eh, waxyaala kasoo gaarto marka dadka soomaalida ah eh, bal haddaad iska warhaysaan ilaa hadda wax eh, dhibaato ah ma maqasheen E, inta hadda aniga aan kolley e, arkay e, wax dhibaato ah oo m, yacni soo wajahay dadka ma jiraan aan ka ahayn in en, runtii en, xafiiska e, xajka en, u qaabilsan e, dowladda soomaaliya ee hoosta wasaaradda diinta e, wasaaradda awqaafta iyo diinta e, dowladda federaalka soomaaliya uu sanadkan isku du- isku duwid ballaaran sameeyey runtiina dadaal badan ay ka muuqato shaqadooda e, inay wax ka bedeleen ugu yaraan sidii sanadihii hore laakiin haddana waa shaqo bini aadan uu qabtay mar kastaba nuqsaanteeday leedahay oo cillado lagama weynaayo Een, waa jiraan in maaragtay xagga baabuurta oo kale markii dadka lasoo daabulayo aysan sidii qorshaha loo qorsheeyey aysan u wada dhicin laakiin inta hadda ogaalkayga dad xaajiya ama qof xaajiya oo looga soo tegay ma jirto oo xalayto aan ca- carafo eh, maanta la keenin dhammaan dadka dhan waxay ku sugayiin carafo inta ogaalkayga uu yahay Eh, maxamed eh, ugu dambeyntii maalinta carafo mar haddii acmaashii eh, la gutay oo buurtii la tegey maxaa xiga eh, oo eh, xajka eh, gebagabadiisa maxaa xiga tallaabo ah Een, sidaa wada og tahay een, maalinta carafo waa maalinta eh, ugu muhiimsan waa rukni ka mid ah ru- arkaanta xajka waa maalinta een, lagu sheegay inay tahay maalinta xajka een, inay tahayba carafo Eh, carafo marka laga tago waa maalinta sagaalaad ee bisha dulxija maalin marka waxaa ku xigta maalinka tobnaad oo berita ah Eh, caawa xujayadu waxay eh, aadayaan marka gabalku dhaco kadib een, waxay aadi doonaan magaalada Mu- eh, musdalifa halkaasay ku hoyin doonaan ama mashcal alxaraam ayay ku hoyin doonaan caawa haddii la haydmo berito een, caawa marka halkaasay jiifanayaan wax acmaala ama mataqaanaa shaqaha ma jirto waa nasan doonaan si ay ugu diyaargaroobaan eh, maalinta weyn ee berito oo ah eh, dabcan maalinta eh, ciidda ama maalinta eh, udxiyada dadka badankii dadka aan xajka ku sugnayn ay ciidi doonaan dadka kalena eh, ama xujayduna ay tahay maalinta ugu shaqada badan oo shaqo badan ay sugayso oo ay ka mid tahay een, eh, xoolo qalistii eh, jamaraadkii ama tuuris- tuurashadii iyo sidoo kale een, eh, xalqiga ama xiirashadii ama gaabsigii timaha eh, iyo naxrigii iyo inay maaragtay xoolihii qalaan een, eh, ama mataqaana hadyigii Eh, marka maalin runtii zaxmad leh eh, ayaa sugaysa berito Eh, caawa eh, gabolku markuu dhaco galabta banka carafa ayay ka tegayaan waxay aadi doonaan musdalifa oo caawa ay ku hoyin doonaan haddii ilaahay idmo.
kaas waxa uu ahaa maxamed bashiir cismaan maxamed midnimo oo ka mid ah soomaalida sanadkan xajinaysa ee ku sugan banka carafo wuxuu u waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan markana magaalada boosaaso iyo suuqyada ganacsiga ee puntland ayaa waxaa lagu soo waramaya in toddobaadyada laga dareemayo hoos u dhaca ku yimid dhinaca dukaameysiga dharka badeecadaha iyo iibsiga xoolaha nool waxaana ganacsatadu ay ka cabanayaan suuqyari lasoo gudboonaatay faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso iyadoo maalin qurah ay ka harsan tahay munaasibadda ciidul adxa ayaa waxaa suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso laga dareemayaa hoosu dhac ku yimid dukaamaysiga dharka badeecadaha iyo iibsiga xoolaha nool oo inta badan ay dadku ciidda aad u iibsan jireen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa iyo dilaalayda xoolaha iibisa ayaa v o a uga waramay sababta keentay suuqyarida oo ay ku tilmaameen dadka oo inta badan sanadkan ka xagaabaxay magaalada boosaaso iyo dhaqaalo yari ay dadku ka cabanayaan waxaa la magacayga faarax maxamed axmed aad iyo aad walaalahay saacado badan baan shaqayn jirnay haddeer sidii hore ma aha Ee, waa la xagaa baxay magaalada waa laga maqan yahay dadku ka maqan yahay ciid- ciiduna ciidii way ka bedelan tahay oo way way ka lacag yarta marka maagi hore markaan lixda fudux noo furnay ilaa laga togan baan shaqayn jirnay haddeer toddobada la furaa tobanka la iska xidhaa waxaana wax kasta oo bulshada dharka ciidkaan weybinayo bulshada xidhato yaryar iyo waaweyn intaba hadda waa iska fadhaa loo jeedaa insha allah laakiin wanaag iyo khayr baa ka dambeyn doona magacaygu waa fawsiye axmed ciise laakiin dadku waxay i yaqaaneen ilkacas waxaan iibiyaa dharka dumarka iyo caruurta basically gabdhahaan iibiya gabdhaha oo dhan dharkooda baan iibiyaa waay hebel ciidanka hore se wax laga iibsada okay maasha allah ciidan waxa weeye ciidii hore kale maahan Eh, laakiin ma qadno laakiin ciidii hore kale maahan because waxyaalo badan baa dhacay dhaqaalihii baa isbedelay Eh, dadki waxa weeye dhaqaali aad buu u hooseeya sanadkan Eh, dadkuna way xagaa dhixeen kuleylku aad buu u badnaa cimilada aad buu heerkulkeeda wuxuu gaaray Eh, meel sare buu gaaray afartan iyo sagaal konton buu gaaraya magaalada Eh, problemka kaloo jirana waxa weeye dhaqaale la-aanta because shilinka soomaaliga dhumay dadku dad guryaha ku jira baa jira oon raashin cunin marka dad guryaha ku jira oo raashin cunin dee kuwa imaan maya adiga dharkaa gadan mayaan so taas dhaqaalaha xumaaday bay ku xiran tahay laakiin ma qadno dee siira ma nihino Een, waxbaa iska helaa laakiin ciiddii ciid lama oran karo realitiga magacaygu waa axmed maxamed cabdiraxmaan goobteedu waa goob ganacsi oo ah dharka een, suuqa bartamaha magaalada boosaaso wallaahi wakhti yar een, kama mid ahayn ganacsatada suuqa magaalada boosaaso ilaa wakhti badan baan ku jiray iibinta dharka waxaan qiyaasayaa ilaa iyo toban sano ilaa labiyo toban sano marka waxaad is leedahay sanadkan waa sanadka ugu dadyaraa waa sanadkii boosaaso ciid arafo ay boosaaso ugu dadka yarayd xagga iibsashada dharkana aad moodo dadku inay teltel yihiin sidii hore iyo si u dhowtona maahan farqi weyn ayaa u dhexeeya magacayda waa faarax muuse caleef qalahaye waxaan ka shaqeeyaa siiladda xoolaha ee boosaaso ciidan waa ciid aada maaragtay uga hooseysa aada u hooseysa marka aad dhex marayso suuqyada iyo xaafadaha magaalada boosaaso waxaa muuqataa in dadku ay badi ka xagaabaxeen gudaha magaalada sidoo kale waxaa meesha ka baxday ciriirigii suuqa iyo waddooyinka xilliga ciidda oo ay adkayd marista waddooyinka suuqyada dhex mara xilliganse markii aad cabbaar socoto ayaa indhahaagu qabanayaan dad aan tiro badnayn oo suuqa ka adeeganaya faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa noo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa biritan waxaa ka socda ololaha doorashada loo ballansan yahay afarta bisha julaay haddii ilaahay idmo waxaa ku tartamaya xisbiga talada haye ee conservatifka oo xiga dhinaca midigta oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare rishi sunak oo asal ahaan ka soo jeeda dalka indiya iyo ser kia stamer oo ah hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah oo u xagliya dhinaca bidixda waxaa kale oo isaguna tartamaya xisbiga liberaalka ra'yi ururin la sameeyey dhowr jeer ayaa lagu sheegay in xisbiga mucaaradku cod badan ku guulaysan doono labada xisbi ee waaweyn ayaa ku xisaabtamaya codka dadka muslimiinta ah gaar ahaana xisbiga mucaaradka inkasta oo doorashadii golayaasha deegaanka ay muslimiin badani ka leexatay xisbigaasi oo ay hore uga codayn jireen waa maxay sababtu dadweynaha britain se diyaar ma u yihiin inay doortaan mas-uul ka soo jeeda dadyowga laga tirada badan yahay barnaamijkeena martida microfonka ayaynu ku eegeynaa waxaana inoogu marti ah maxamed ibrahim herari oo ka faallooda arrimaha britain deganna magaalada glasgow ee mandaqada scotland aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka waad mudan tahay walaal adaa mudan walaalo waan dhowahay
bal marka hore maxamed oo sharaxaad kooban waxaad inaga siisaa labada xisbi ee waaweyn ee britain xisbiga talada haye iyo xisbiga mucaaradka ah iyo labada mas-uul ee kala hogaaminaya
Een, walaal eh, labada xisbi waxa weeyaan xisbiga sidaad sheegtay midigta ah ee conservative-ka Een, taariikhdiisu way dheer tahay laakiinse xisbigu siduu maanta yahay taariikh ahaan waxaa lagu sheegaa in la ah, la aasaasay kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo soddonkii boqol iyo sagaashan sannadood baa hadda laga joogaa Een, waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xisbiga waddamada galbeedka ugu guulaha badan xisbiga siyaasadeedka ugu guulaha badan Een, sanadkii eh, kun sagaal boqol ayaa la aasaasay xisbiga shaqaalaha ee mucaaridka ee hadda lagu wado inuu talada qabto Een, dowladdii ugu horeysana waxay aasaaseen eh, ay ay ay hoggaankeeda qabteen xisbiga shaqaaluhu eh, kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii markaa muddo boqol sano laga joogo Een, waxaad ka garanaysaa faraqa u dhexeeya labada xisbi Een, boqolkaas sannadood ah, waxaa xisbiga midigta ah ee conservative-ka ra-iisul wasaareyaal ah, uga soo baxay afar iyo toban ra-iisul wasaare halka xisbiga shaqaalaha ee mucaaridka ah ee iminka talada lagu wado inuu qabtana u soo baxay toddoba ra-iisul wasaare marka een, waa xisb la- waa laba xisbiyo taariikhdoodu dheer tahay xisbiga conservative-ku ha ka sumcad iyo magac weynaado amaba ha ka taariikh dheeraada xisbiga kale shaqaalaha labada ninee kale hogaamiya waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ahi waa sida aad sheegtay wuxuu ka soo jeedaa waalidkii dad hindiya bay ahaayeenoo waddan ka yimid soo galootiya iyagu isagu wuxuu ku dhashay waddankan koonfurta england buu ku dhashay magaalada la yidhahdo southampton kun sagaal boqol iyo siddeetankii waa nin afar iyo afartan jira jaamacadda oxford buu ka soo baxay waa nin dhaqaalayahan oo bangiyada kasoo shaqeeyey waaweyn waa nin maalqabeena gabadh isaga ka lacag badan oo ka maalqabeensan na waa qabaayo la yidhaahdo ashkata murti marka laba caruura ayay leeyihiin ninka mucaaridka hogaamiya waxa la yidhaahdaa serkier stama aabihii wasad buu ka shaqayn jiray hooyadiina neeras bay ahayd waa nin koob iyo lixdan jira laba caruura buu leeyahay wiil iyo gabadh buu leeyahay gabadhiisu waxa weeyaan gabadh adeega caafimaadka ama waa dhakhtarad weeyaan oo caafimaadka u shaqaysaa waana gabadh yahuudiyada isaga magiciisa xitaa kiyer la yidhaahdo waalidkii waxay ahaayeen dad taageeri jiray xisbiga shaqaalaha weligood marka ninka xitaa isaga loogu magac daray waxa weeyaan hogaamiyihii ugu horreeyey ee xisbiga leybarka baarlamanka ku hogaamin jiray ee la odhan jiray nin dhuxullo ahaayoo la odhan jiray kiyer hardi oo hogaanka xisbiga ugu horreeyey qabtay ayaa loogu magac daray marka waalidkiina xisbiga sidaasay u taageerayaan isaguna hadda wuxuu karka u saaran yahay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii sideed iyo kontonaad ee waddankani yeesho waa tahay maxamedow marka aynu markaa eegno taariikhda labada mas-uul ma la odran karaa hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa u dhow marka la eego nolosha bulshada britain
ninkan hindiga ah ee iminka xilka hayo waalidkii hooyadiina farmasihi bay leedahay aabihiina dhakhtar weeyaan dhakhtarka guud ama dhakhtarka faamiliyada weeyaan ninkan kale laftigiisu waalidkii ha ka soo jeedaan danyara ha ka soo jeedo isaga laftigiisu had iyo gooraale ha ku faano meel kasta ha ka sheego inuu aabihii tumaal ahaa ama warshad ka shaqayn jiray oo qalabka uu samayn jiray qalabka uu tumi jiray hooyadiina ay neeras ahayd inkastay markii dambe curi xanuunsatay oo aanay shaqaynin laakiinse neeras bay ahayd waa la odhan karaa halkaasoo kale wuu ka soo bilaabay laakiinse labadooduba waa laba nin oo maanta maalqabeenna ah labadooduba waxay ka soo baxeen jaamacado waaweyn jaamacadda oxford ayuu ra-iisul wasaarahan trick shuna ka soo baxay halkaas ayuu jaamacadda labaad ama shahaadadiisa labaad uu kaga qaatay kiyer stamana xagga sharciga inkastuu jaamacaddiisi koowaad ay ahayd ta ku taalla waqooyiga england ee leads la yidhaahdo waa tahay marka maxamedow laga yimaado dhaqan ka jira dalkan britain oo ay dadweynuhu marka xisbi uu muddo dheer talada hayo ay jecel yihiin in ay beddelaan maxaad is leedahay waxyaabaha ugu waaweyn ee iminka ra'yi ururintan la ururinayo la ururiyey ay dee lagu og yahay in xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah uu ka guulaysanayo xisbiga conservativeka ee rishi sunak uu hogaamiyo
way jirtaayo horto afrijka ama celceliska dowladaha waddankan oo kale haddaad aragto de dowlad saddex iyo toban xisbi saddex iyo toban sano waddanka taladiisa hayay sidii tii laborke tony blair iyo gordon brown oo kale ama tan conservativeka iminka labada kun iyo tobankii xilka qabatay amaba kontomeeyadii maaragtay aad aragto toban sannadood ay hayaan kuwaasi caadi maaha celcelisku waxa weeyaan lix sano toddoba sano afar sano meelahaas weeyaan oo waa ka yar yihiin iminka dadkiibaa ka soo taagan xisbigii midigta ahaa waxay u arkaan dhaqaalihii waddanka iyo waxbarashadii iyo dadkii soo galootiga ahaa ee socda waddanka nimanaya magangelya doonka ahaa inay wax kastaaba waxaad moodaa inaanay waxba shaqaynayn waddankii dhismihii guryuhu ay yar yihiin markaa dowladdii waa la karahayy ra-iisul wasaareyaal fara badanna shan ra-iisul wasaare ayaa xilkan intuu conservativeku jiray oo kale qabtay waa cameron may johnson sunak iyo trus oo wakti kooban iyadu haysay marka in beddelka la helaa way habboon tahay laakiinse waxaad moodaa xisbigan talada hayaa iminka inuu rajo dhigay oo waxa uu ku tartamayaa ay tahay wax aan halkan laga aqoonin oo la yidhaahdo waxay ku sheegeen super majority amaba aqlabiyad weyn inaanay xisbiga shaqaaluhu aanay helin oo qaarkood ay ku sheegayaan dee in xisbiga shaqaalahoo kale uu heli karo number de boqol afar boqol iyo sagaashan xildhibaan oo de xildhibaanada kale oo dhan boqol iyo lixdan uga taga xisbiyada kale oo dhan amaba conservativekoo kale ay aad hoos ugu dhacaan oo kaba yaraadaan boqol iyo koob iyo lixdankii ay keeneen doorashadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii ay si weyn taana ugu jabeen marka bedelku waa bedel bedelku waa habboon yahay laakiinse waxaad moodaa inay leeyihiin tiro aad u weyn iyo aqlabiyad weyn gacanta ha ka gelinina xisbigan shaqaalaha
waa tahay waktiga oo ina soo koobaya awgeed maxamed haddii aynu eegno ra-iisul wasaare rishi sunak kuma uu iman doorasho cod iyo iyo hal qof xisbiga dhexdiisa ayaa laga laga doortay welibana in sharciga wax laga la yar leexiyey ayay dadka qaar sheegaan guud ahaan dadweynaha britain gaar ahaana dadka caddaanka ah diyaar ma u yihiin inay doortaan inkasta uu rishi sunak ku dhashay southampton laakiin nin dee aslahaan ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo dee britain dad madow un noqonaya
waxaa jira dad adigu karaahiyeysanaya waxay ku tilmaameen dad midaan iyaga ahayno inuu de tegadu ra-iisul wasaarahoodii uu yahay oo rabo qof caddaana inuu qabto xisbiga laftigiisu waxay yidhaahdaan taasi muhiim maaha oo waxa weeyaan cidiba ma soo hadal qaadin inuu ninkani nin eshiyaana yahay markii uu jagada qabtay waxay yidhaahdeen annagaa ugu horreynay oo de qof yuhuudiya annagaa maaragtay qarnigii sagaal iyo tobnaad oo kale benjamin israa'iili keennay oo xisbiga iyagu hogaamin jiray mrs tajer baa ugu horreysay gabadh la keenay rishi sunak baa ugu horreeya qof aan caddaan ahayn ama aan kiristaan ahayn oo ra-iisul wasaare noqda marka waxay dhahdaan taasi soo qaad ma leh dadka qaarkoodna way dhibaataysanayaan oo waxay leeyihin waxa habboon qof caddaana boqolkiiba shan iyo siddeetan baanu nahaye inuu qabto oo sidaas aanay ugu footaynin ayaa laga yaabaa taana waxaad ka dareemaysay maalintii dhaweytoolaha markii laysugu tegey xuskii d day ee faransiiska ka dhacayey ee uu ka soo laabtay eenu ka qayb gelin xuskii caalamiga ahaa dagaalkii labaad oo kale markii faransiiska la galay kooxihii waddamadii isbahaysigu markii ay galeen faransiiskii bishii juun afar iyo afartankii waa kii xuskii caalamiga ahaa ka soo laabtay taasoo hogaamiyaha midigta fogey halkan uu ku sheegay inaanu garanaynin dhaqanka iyo taariikhda waddankan qofku caynkaa ku leeyana waa ra-iisul wasaarihii waddanka
waa hagaag haddii aan laba su-aaloodoo kooban aan ku weydiiyo aad jawaabtana iisoo koobto maxamed aw dadweynaha dadka muslimiinta ah ee degan britain oo dabcan jaaliyadda soomaaliduna ay ku jirto inta badan waxay u codan jireen xisbiga shaqaalaha laakiin golayaashii deegaanka oo kale dad badanoo muslimiina ayaa ka leexday ma dhacdaa in bulsho intay ka leexato golayaasha deegaanka inay xisbiga u codeeyaan laakiin haddana ay u codeeyaan mas-uulkii doonayay inuu ra-iisul wasaaraha noqdo sidee maxaa se la odhan karaa xidhiirkii dadka muslimiinta ayaa xisbiga shaqaaluhu waa sidee
taasi kuma xidhno oo keliya taa diinta waxay ku xidhan tahay dadkii caadiyan xisbiga soo taageeri jiray ee garabka bidix ahaabaa hadduu garabka midigoo kale xisbiga uu yaro gaadho oo uu iyagii ka fogaado weli u codeeyo oo meel kaley tagaan ayaanay haysanin waa runtaa muslimiinta boqolkiiba siddeetan waxay u codayn jireen xisbiga shaqaalaha boqolkiiba labaatanna waxay u codayn jireen xisbigan garabka midiga conservativeka laakiinse hadda waxaa jira waxyaaba la dhibsanayo oo ay ku jiraan siduu waddankan oo kale maaragtay aanu u dhaleecayn amaba aanu uga soo hor jeesanin weerarka ay qaasa ay israa'iil ku qaaday marka waxaa laga yaabaa in muslimiintu maaragtay cadhadoodoo kale ay muujiyaan laakiinse hadhow toole ay ku soo laabtaan xisbigii shaqaalaha maadaama xisbi weyn oo dowladda qabanaya oo kale aanu jirin iyo meel kale tagaan waa tahay waxaad ii sheegtay in rishi sunak iyo ser iyo iyo xogayaha aan idhaahda ee hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ser kier stamer marka la eego mustawaha nolosha ay isku dhow yihiin markaas labadii xisbi ee waaweynaa haddii madaxdoodii ay isku dhowdahay oo dee dabcan saameyn ku yeelanaysa nolosha bulshada dalkan britain ku nool ma la odhan karaa waxay noqdeen laba xisbi oo aan wax badan ku kala duwanayn iminka
maya run ahaantii lama odhan karayo horta ninkani waxa weeyaan ra-iisul wasaareyaasha waddankan soo maray iyo de faamliyo kooban baa waddankan magaranaysa xukumi jiray bilowgii oo kale reere magaranaysa dabaqadda saraa baa xukumi jiro tujaara laakiinse ra-iisul wasaare rishi sinaag waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ra-iisul wasaarihii ugu qanisanaa ee soo mara ra-iisul wasaareyaashii waddankan iyagoo kuwa kaleba maaragtay dab yar aan shidayn sanadkii lasoo dhaafay waxaa la sheegay inay lacagtiisa ku korodhay boqol iyo koob iyo labaatan milyan oo gini inkastuu yidhi maaragtay dee lacagteeda maalgashi weeyaanoo anigu shaqo kumelihiyo tooskeeda uma maamulo laakiinse ninkan kale waxa weeyaan isaga laftigiisu dabyar ma shidayo xeer ilaalinta ayuu madax ka ahaa qayb ka mid ah qaybta dembiyada soo oogta waana looyar lacag leh laakiinse taas weeyaan tuu mar kasta meel kastuu istaagaa uu sheego uu idhaahdo ma garanaysaa hooyadayna neeras bay ahayd aabahayna tumaal buu ahaa marka labadii xisbi de dadka meesha ku jira waa dad waa dad lacag le way ladan yihiin shaqaale ahaan oo way ka mushahaaro badan yihiin laakiinse midna dareenkii dadka ayuu og yahay midna baahidii dadka iyo wixii ay qabeen oo kale ayaanu garanayn oonu ka turjumi karayn oo wuxuu hogaa wuxuu ku nool yahay nolol ka duwanta caadiga ee dadka waddankan waa tahay adigoo soo koobaya jaaliyadda soomaalida ee degan dalkan britain muddo dheer ayay deganayd waxaana lagu tiriyaa inay ka mid tahay jaaliyadaha ugu soo horreeyay ee dalkan yimaada golayaasha deegaanka xubno badan oo soomaaliyeed ayaa guud ahaan dalka ka qayb galay oo ku guulaystay doorashooyinkoodii xataa maayarka ama duqa magaalada rag iyo wiilal iyo gabdhaba waa soo mareen intee ayay jirtaa intii la arki lahaa gabadh ama wiil soomaaliyeed oo xubin ka noqda baarlamanka britain
baarlamanka waxaa inoogu jira nin nus soomaaliya oo waddankan ku dhashay waqooyiga england magaalada breston buu matalaa ayaan filayaa oo gobolka manchester ku taalaa greater manchester bay ku taalaa marka ninkaas waxaa la dhaha mark hendrick oo de magac muslim iyo magac soomaali toona male laakiinse waa haaf soomaali waxa kale oo jira inan baa jirtay iyaduna soo dhoweyd oo bariga iglan mar ku dhoweyd inay ka soo baxda laakiinse waxaa hafiyey ya aanay u suurto gelinoo waxaa hafiyey ha qoladii asiyaanka ahayd iyo hindidii isku duubnayd de dadkii waddankaa dhulkaa deganaa ayaa inantaa hafiyey inkastoo maaragtay la yidhi way u qalbaysay inay soo baxdo
adigoo soo koobaya masleedahay tobanka sano ee soo socda waa la arki doonaa waa la arki doonaa laakiinse hadda waxaan kaga tegayaa waxaa jira guddiga xisbiga n a c ga la yidhahda ee maamusha xisbiga shaqaalaha waxaa dhowaan galay ama sanadkii hore galay inan soomaaliyeed oo cabdi la yidhahda inkastuu magaciisa labaad iga baxsaday inankaasaa ku jira oo xisbiga guddiga u talisaa ayuu qayb ka yahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa maxamed ibraahim herari oo degan magaalada galaasgow ee mandaqada scotland tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii martida mikrofonkii cabdixaafid cawl ismaaciil aanu intaasi ku dhaafno markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caweyska washington caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa noo haysa
dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska washington oo aan caawa gebi ahaanba idinku hayo qayb kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysigii aan la yeeshay fannaanka abwaanka brofesoorka siyaasiga maxamed cumar dalxa qaybtan oo aan hubo inaad si weyn uga heli doontaan ayuu fannaanku wuxuu kaga hadlayaa heeso fara badan oo fannaaniyiinta soomaalida kuwooda loogu jecel yahay ay qaadeen iyo qisooyinkii ka dambeeyey waxaan u soo noqonayaa qaybta ugu muhiimsan ama qaybtan maanta oo dhan u dhakanaya intaas jacayl baan ka sheekaynaynay kii cilmi iyo hodanaan ka soo bilownay labadaba allaha u naxariisto waa soo dhiraandhirinay kii cigaal iyo mari mursalna oo iyagana aan halkan ka salaamayno labaduba laba finaan oo qiimo leh waad ku dartay kuwo kaloo badanoo na ogeynna waad soo qaaday waxyaabaha igu cusub waxaa ka mid ah in saade cali allah u naxariistay saalax qaasim inay nolol wadaageen oo jacayl dhex maray waa caawa ka hor ma maqal dad badanna malaha waxaa laga yaaba inay la mid noqon doonaan iyo kuwo kalaad sheegtay adiga shakhsiyan maxamed cumar dalxa jacaylka sidee isku tihiin maku soo taabta weli maku soo daaray dee laba jirka wada mar cashooy
haye lama dhici kartaba qof nool oo aanan soo marin waa khasab qof hadda nool oo ka baxsanayo waa yar yahay waxaan u malaynayaa gee laba jir soo wada mar nin baa wuxuu yidhi oo carab ahaa bal ka warana la yidhi markaasu wuxuu yidhi aniga weligay waxba ma artay arrintaasi igama soo ma aragtay gaarin buu maartay saxiibkiiku markaasu wuxuu yidhi ilaa anta lam tacsha oo adiga hadaadan waxna cashray walam tadri malhawa oo aadan waxna ka garanaynin ee maaragtay jacayliyo sida maaragtay hamigaasi ee uu leeyahay aadan waxba adiga maaragtay kaa gelin de wuxuu yidhi kun jaamidan iska noqo mid qalleel ah oo maaragtay oo sakran ama dhagax ah oo tajamuda meeshiisa iskaga maaragtay oo naban oo ku engegsan ilan qof nool ma ihid ilan bani aadamka ama labadaas mid uu noqon ama isaga hami qof un maaragtay isaga xaggiisa ee ka yeelanaya ama isaga maaragtay qof kale maarata saas oo kale isagana ee haminaya marka nolosha ayaa ku dhisan waana wax loo nool yahay ee labadaba ay ka abuuranto marka sidaasi darteed de umalayn maayo maanta caashi qof hadda taan la weydiiye waa yaryahay hadduu yidhaahdo maya hadduu yidhaahdane de waa qof iska soo noolaayo ilaahay xaggiisa maarata waxaa kaloo aan dhihi amaba amaba amaba naftiisuu ka been sheegay aad leedahay waa tahay haddii kale waa dhagax qofna dhagax inuu ahaada ma jeclo marka qalbi dhagax baa meeku jiray haye waa gartay marka marka marka waxaan u gartay taasi su-aal male marka waxay dhahaan jacaylku waa siduu kuu soo maro ama macaanu kugu soo maraa ama qaraaru kugu soo maraa taariikhuu kuu dhigaa taariikhuu kuu dhigaa
kolba siduu kuu soo maray maganta aad iyo aad marka marka siduu kuu soo maro taariikh noocee uu kuu dhigay jacaylka wallahi horta si horta sifadiisa adigana waaba taabato laakiin axbaa cali cigaal meeshuu dhigay ayaan horta aniga aan dhigayaa mar weliba waxa waaye ceebmale jacaylku waa dawlad calaloo idin lama hadlayso yani ceebmale jacaylku waa dawlad calaloo idin lama ceebmale jacaylku waa dawlad calaloo idin lama hadlayse aad iyo aad malacaad ku jiray iyo carabta lafbay dilay iyo ciidam aliya magartay cayinkii araweele markaas waaya soo ma hays a cadow haygu noqoni marka looma dhame looma dhame
ceebmale jacaylkuyo waa dawlad calaloo cidi lama hadlayse cilaadee ba keena dadku igu canaanto dududaaru yeele cilaadee ba keena dadku igu canaanto dududaaru yeele caynkii arraweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool daabac maruni calool daabac caynkii arraweeliyoy cadow haygu noqonine maruni calool daabac maruni calool daabac axmed waa de waa u gardhigtay xataa isaga garkaado jacaylio waa gamey daayo yaa magartay garbaduub ha ii xirin ii xirin ay ay igasiibkan taalaha magartay waa i nabadgeli nabadgeli sida i dhaan marka ay nabadgeli
garqaado jacayliyo garqaado jacayliyo aan gamey daayo garbaduub ha ii xirine igasiib garqaado jacayliyo garqaado jacayliyo angameydaayo gardadu hay xidhine iga siib gantalaha
ama taanu go'aye naftu gacal ka mooda ama taanu go'aye naftu gacal ka mooda cidlayga guurte dhibkan qabo bargaarse ama taanu go'aye naftu gacal ka mooda ama taanu go'aye naftu gacal ka mooda cidlayga guurte dhibkan qabo bargaarse
yaa yaan yaan yaan taabanin oo oo maartay aan ka cabaadsiinin yaa haliyeygaas ama gabar ha noqota ama wiil ha noqda marka nin walba sida uu helay waayo iyo sida uga maartay uu ugu guulaystay ama ugu guuldaraystay laakiin kuma guuldaraysanan markii aniga aan arrintaasi aan xaggaa u dhaqaaqo waa ku guulaystay waana eh, runtii uga mahadcelinayaa meeshii aniga markaa qalbiga uu muhashada maartay ee uu markaa eh, u yeeshay maartay in aan yani eh, aan ka helay maartay gargaar wacan aad iyo aad aad iyo aad ma sii faagfaagin halkaasaan uga haraynaa marka dhinaciisa macaanaa baa ku soo maray waa ka gudbaynaa absolute Eh, dhanaarka waa ka waa waa- waa ka baxsaday aad iyo aad aad iyo aad laakiin xoogaa maalmuhu ku yaro juqjuqeeya sooma waa taasi waa halkeeda waa yaan asbur cabin ama sumidoodo
aad iyo aad aad iyo aad marka kugu jira waay jeefka mar marka qaar ila si loo joogo hilka iyo maxaa la dhihi jiray carabkaa isqabtee xitaa laakiin xitaa waa baasha markaa mar iyadoo xataa baabuur la-aan magaalada ay ka jirto oo micnihii qofkii ay duruuf soo daahinaysa uu qofku halkaanu barastamool iskala sii daalaya madax xanuun Een, birtimaa lagugu dhufto qofku leeyahay sidii heestii ay heestii ay qaadaysay khatara daahir allah u naxariistay fanaanka tiriimaaq ma xasuusto ma kuwa tagsigu sido uga soo degaan adaa iga yaqaana micnihii ma kuwa tagsigu uu sida uga soo degaan iyo tii kale tii kale ku dar tii kale ku dar wala ii adimay ku dar iyo iyo maaragtay eh, sawirka baalahmaysa soo abaarnaaday oo iyadana meesha suu u fadhiyay ee wakti iyadoo heesta aad moodid asaga iyo tii eh, salaax ibnulbaadiya uu qaaday ee leylatu sabti oo iyadana sidaas oo kale calaancalka oo lagu soo daahay oo suu saacadda u fiirinay uu eegay ee uu lahaa warsee wax u jiraan caawa halkee la aaday xidigahaasi u fiirinay waxaad moodaaba asaga iyo axmed rabshe heestaasi inay soomaalida markay fiidisato sunaanta iyo isbarbardhig ba laftarkeega ku sameeyo waa laba ereeyo oo aad leedahay badulka kale ee lanka fanaanka ah sidii isku qisa ay wada ahaayeen
araggeeda taan wiil dogsanay ma iloosan tay axdigaad martiyo meeshaadi tiri waan imanaya araggeeda taan wiil dogsanay ma iloosan tay axdigaad martiyo meeshaadi tiri waan imanaya marka waxaa aad iyo aad marka marka waxaan rabaa waa loo dhibtoon jira aad waa loo dhibtoon jira waxa waxaan rabaa marka sheekadan marba dhinacan u boodaynaa laakiin intaa yarta een, dad badanaa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo jiilal badan oo waxaan aan soo gaarin anigaas kula hadlaaya inta badan sheeko igu tahay oo aan dad sidaadoo kale a ka maqlay oo midaan goobjoog u soo ahaa ilaa hadda ma jirto oo tiyaatarkii qaranke xaafadeenna labada kilomitr wax ka yar u jiraan weligay hal riwaayad ku galay cajiib marka marka marka jiil badan jiil badan oo aan wax badan la socon ayaana dhegaysanaya heestan allah u naxariista ee khatro qaadaysay ma kuwa tagsigu sida uga soo degaan sheekadaas haddaad la socotid si kooban ma noogu sheegi kartaa wallaahi taa si fiican maaragtay xaqiiqatan iyada uma helin xogteeda inkastoo khadra heeseeda tirada ka batay allah u naxariistee qisadaas waa yara luuq bay igaga jirtaa casho waaya waan ka gudbaynaa dhib male heesihii adiga aad qaaday hodan aan ku bilownay aad baan ugu dheeraanay sababtoo hodan marka la dhaho jacaylkii soomaalidao dhan uu udub dhexaad u yahay heestaada caanka ah si fiican ee shankaroon waa shan iyo toban jir shiiquu cani dhalay iyadana inkastoo laga yaabo inaad marar badan ka hadashay aad loo jecel yahay iyadana bal si kooban shan iyo toban jir shiiq uu can dhalay waa maqaamkii uu shiiqa ama mashaaikda ninka qofka shiiqa uu ka jooga bulshada dhexdeeda heestaasna bal haddaad wax yar ku hakatid qisadeeda heestaasi iyo laba heesoo kale ee barni iyo qaaw jacayle horta cali diir iyo cali gaaba isla wada sameeyey badi doogle markaana daayo xusayey bayna heestaasi iga soo gashay walla weyn anoo jooga isagana badi doogle commandowskii ahaa allah u naxariistee heestaa marka hees ahaan markaan raacay xaaskiisii ayuu u tiriyey waxayna ku timid in niman saaxiibadiisii ahaa inay rabeen in xoogaa ay faduul maaragtay ay ugu tagaan ama ayba u tageen xaaskiisii si ay markaa labadooda ay madaxa iskugu dhuftaan ayagoo ujeedadooda keliyana ay tahay bogin iyo tijaabo ayaa waxay yidhahdeen dimaashi beryahani haddee saaxiibkeena umaanan bogin maxaad warkiisa ka haysaa markaasay tiri oo ah markaase waxay yidhahdeen waxaad moodaa inuu yani meelo kale beryahan inuu u janjeero oo xaggaaga inuu kasii maaragtay geesanayo warka dhan bay usoo gaabasay ma wax kale intaad ii sheegi lahayd miyaad waxaa ila timaadeenay ku tiri markaasi tii wax kale idinka adaad ii wadaana ii sheega laakiin cali ninkaad sidaa aniga ad iga siinaysaan maaragtay sheekada noocaas oo kale ma ahan waana qofaan maanta meel aan ku ogaayona isku hubo waad raalli ahaanaysaan bay dirfadhiga oga kacday waa abwaanka cali diriye sidii bay warkii abwaanka cali diriye iyada xaaskii bay utagayaan saas bay soo marka markay kala kulmeen bay haddana isagii intay arkeen oy utageen ayagoo goob laysla wada fadhiyo markaa malaha laysla shaahaya laysla qaylayaaba markaasay gure war saacido sawtaan dubaashideena aan tagnay waxa naga raacay haddaan kuu sheegno waad yaabaysaa oo maxay tahay markaasna inaan madaxa isu keengelin aan dabacnay laakiinne kabaheena inoo rogtay bay markaasi haye dee annagaba sidaasaan ku niri waa markaasi waxay tiri cali mise qof kale waxaad kala sheegaysaan sheego haddaad cali idinka aada leedihiin cali baa maaragtay kaa sii jeeday iyo warkaa hayla imaanina ordaayo meesha ka yaacay wayna nooga tagtay meeshii fadhigana nooga kacday markaasaa isagana durbadiiba marka meesha mala alaala markiiba warkaba intayan sii wadiba markaasuu yiri wallaahi ana sidaasaan ayaa idin odhan lahaa laakiinne aawehe uu yiri marka meesha ii qaba unbuu yiri maaragtay ninkii meesha saaxiibadiisii ee fanka halkaasi markaa intii ku wada jireen baa marka uu yiri halay dhegeysto markaasuu heestaan ayuu markaasi uu tiriye uu leeyahay shaxdagenya joogta kaymo biyaha shubeeniyo ku shakaalan dooxo weli aan shiraba gelin oo shilawga qoortiyo shakaal qabadka feeraha midab shaadir madow iyo shaash lagu hareeyey ama shaaca dunida adxeedooshin joogtaad sharafteeda leedee shankaroon haweenka heshib waxaan yidhaahda maryaan kugu shukriyayaa markaan kaa amaanaha sheebahan kaa tilmaamaa markaan isla shawro sheekaysta keligey waa shan iyo toban jir sheikh waxaan idhala sharta laga daboolo laga naaray shaydaan shaxda geela daaqoshuqda lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhex shibaaxinayo oo shalow barfaysto oo midhib shiriladeediiyo casarkii shirbayso casarkii shirbayso oo aarshabeelinayso oo shucubka kuruski iyo shushub garaara leedaa sharafteeda leede shinkaroon haweenka ishib waxaan yidhaahdaba maar iyaan kugu shugriyayaa ee shirkaan kaa amaanaa sheedaan kaa tilmaamaa markii aan isla shawro sheekaysto keligay waa shan iyo toban jir sheekh waxaan idhalay shanta laga daboolo laga naaray shaydaan halkaasa wuxuu yidhi allaile anigana halkaasay iga taagan tahay ka ka warrama uu yidhi markaasaa la yidhi alla ilahi waa isu qalantaane allah isukuin barakeeyo dadna kala dhexgeli karo madkiina allah iskiin barakeeyo ankaroona haweenka ishib waxaan idhahdaba aryaan kugu shugriyaynaa jirkaanka ahaamana shabaanka ahaa tilmaamaa markii aan isla shawre kaydiisu kaligay shan iyo toban jir waxaani dhalay waa shan iyo toban jir
cajiib cajiib
shaxdaageeyeya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oo shilaa uga qortiyo shakaal qabaad ka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye oo shilaa uga qortiyo shakaal qabaad ka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leede amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leede shaankaroona haweenkaay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuguriyaya shaankaroona haweenkaay shib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuguriyaya shirkaanka ammaana sheedaanka tilmaama shirkaanka ammaana sheedaanka tilmaama markii aan isla showre sheekay istukaliigay shirkaanka ammaana sheedaanka tilmaama shirkaanka ammaana shidaanka tilmaama markii aan isla showre sheekay istukaliigay waa shan iyo toban jir shiikh waxaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh waxaani dhalaye sharta laga daboolo lagana rayshaydan
barni la yidhaahdaa dhistay oo waxaan arkaya yar kanada joogo oo hadda u qaadayo laakiin waa iyadana heesaaca kutahay cali aniga aan heesihiisii ka qaaday laakiin shaa bari siday shankaroon ay u shacbaxeen iyo hodan maaha dhagareey oo iyadana cabdirasaaq jaamaca muuse lahaa laakiin haddaan ku raaciyo manaheeda iyadana waxay leedahay anaa beer adeygoo ka baroortay hoostoo ilmada iska bi'iyey ka subkaday basaastoo beesha iska qariyo dadka baalmada u safagtaydi inaan bixiyo diiday igu baah jacaylkii boogta igu xumaato barkutaal wadnaha ka bidhaan duxuloo hilib lagu bislaystay kolley buurka soo dhacay anigoon banaan ii dhoweyn waxaan bayda aan dhigay baabacada iga maray ma badbaama webigaa ma birbaa ma dhagaxbaa ma burbaama geedbaa ma bambaama hawdbaa anoon soo baraarugin waa ka baxsadaye dhaga hadowga iga gubay dubkaan igu baxay adunbaa baktin karaye barniye anaa baadi doonkii booraan waraabiyo boholaha ku oodnay meel bakayla aan mari karin baasha aan la galo oo ka baxaano waayo wax badan bishu igu dhalatay ibure jacaylkii ilaboob warmaha meeshii baraartiyo iga bugubi maasha alle baryahan ila jiife kolley buurka soo dhacay anigoon banaan ii dhoweyn waxaan bayda aan dhigay baabacada iga maray ma bad baa ma webi baa ma bir baa ma dhagax baa ma bur baa ma geed baa ma ban baa ma hawd baa anoon soo baraarugin waa kan ila baxsadaya bega hadowga iga gubay dibkan igu baxaya aduunbaa baktin karayaaye barniyey barniyey barniyey guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heestaas barni iyo codka fanaanka maxamed cumar dalxa intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
baroortay hawsto
barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashi cuud aanu intaasi uga gudubno markana dalka switzerland oo ah dal dhexdhexaada oo aan ka qayb qaadan dagaalada militari ee adduunka ayaa maanta oo sabti ah martigelinaya shir madaxeed caalami ah oo loogu talagalay xal u helidda dagaalka ukraine shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda in ka badan sagaashan dowladood oo ay soomaaliya ka mid tahay inkastoo ruushka aanu ka qaybgeli doonin shirkan haddana dowladda switzerland ayaa rajaynaysa inuu bilow u noqdo tallaabooyinka ugu horeeya ee nabadda ukraine warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
madaxda switzerland ayaa u diray ilaa boqol iyo lixdan dal martiqaadka shirka waxayna sheegeen in ilaa iyo sagaashan wafdi oo ay ku jiraan qaar ka socda hay-ada caalami ah sida qaramada midoobay ay ka qaybgalayaan shirka shir madaxeedka switzerland ee lagu martiqaaday madaxda caalamka ayaa kusoo beegmaya iyada oo dagaalka ka socda ukraine uu dhammaan dunida saameyn weyn ku yeeshay dagaalka ukraine ayaa sidoo kale horseeday cunaqabateyn caalami ah oo lagu soo rogo ruushka oo ku hubaysan hubka nukliyerka arrintan oo sare u qaaday xiisada u dhexaysa isbahaysiga nato iyo ruushka shir madaxeedkan switzerland ayaa imanaya iyada oo ciidamada ruushku ay guulo yar ka gaadheen bariga iyo waqooyiga bari ee ukraine iyaga oo ballaadhinaya qabsashadii ay hore ugu maamulayeen ku dhowaad afar meeloodoo meel ka mida dalkaasi ukraine haddaba si aan wax uga ogaano diyaargarowga shirka iyo ajandayaasha wadahadalka waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan ku nool dalka switzerland kana faalloda arrimaha caalamiga ah shirka nabadda ukraina oo ay ku baaqday dowladda talaalka switzerland ayaa waxaa ku soo qulqulaya dalka switzerland gaar ahaan magaalada oo loogu talagalo shirka inuu ku dhaco madaxda caalamka waxaana loogu casumay ilaa iyo sagaashan waddan madaxdooda oo ka kala imaanaya daafaha dunida waxaana ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo iminka ku sugan dalka switzerland waxaa kaloo ka mid a madaxda ka qaybgalayda madaxweyne ku-xigeenka maraykanka wasaaraha jarmalka madaxweynaha faransiiska iyo dhammaan madaxda reer yurub iyo qaaradda afrika iyo aasiya shirkan ayaa waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo taageerada ukraina maadaama dagaalka ukrain oo socda muddo laba sano ah dowladda swiiska ayaa horaantii bishii janaayo shirkii davos waxaa arrintaa ka codsaday madaxweynaha dalka ukraina taasoo switzerland ay u dhaqaaqday iminkana switzerland waxay muujinaysaa baaxadda xiriirka diblomaasiyadeed ee adduunka ay ku leedahay waxaana rajaynayaa shirka markuu furmo muddo loo baray inuu socdo oo madaxda halkaas imaanayda ay ka soo saaraan qaraar laakiin saxaafadda qaarkood isweydiinayaan ma la go'aami doonaa qaraar ay ku midaysan yihiin sagaashan dowladood oo kale dhinaca kale shirka waxaan ka soo qaybgalen waddanka shiina iyo ruushka oo isaga ah waddanka la doonayo in nabad ay laga xalliyo asaga iyo ukraiin maalmahan ayaa switzerland waxay muujinaydaa inay dib u soo ceshatay xagga arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka newtraalka oo shirar dhowr ah oo sannadadii hore ka dhici jiray dalka switzerland meesha shirka lagu qabanayo burkishtog waa hadda ka hor shir dibheshiisiin lagu sameeyey waddanka sudan iyo south sudan waxaan dhowraynaa maalmahan waxa ka soo baxa shirka shir madaxeedka switzerland oo socon doona ilaa maalinta beri oo axada ayaa loo arkaa inuu yahay dadaal qayb ka ah dejinta colaada ka aloosan ukraine xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington gabagabada idaacaddaanu soo gaaraynaa dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeenna habeenimo waa naga intaa waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee misxiis
I know.